wallahi walaalow horta waa waa mahadsan tahay waxaana meeshan ka dhacay muqdisho waxay ahayd musiibo weyn bay ahayd oo ummad badan ay ku dhamaatay khasaaro badanna ummadda ilaa kasoo gaaray soomaaliyeed waan ka tacsiinaynaa marka koowaad marka labaad dee baabuur t m ah oo buuxa oo wuxuu ahaa runtii markaan markaan maaragtay tankiisa ma garanayo lix ilaa iyo toban inta tano udhexeeyo oo buuxa oo biro iyo walxaha qarxa ay ka buuxaan buu ahaa oo yacni gebigiisaba walxahaas qarxa iyo biro iyo wax dadka dhibaateeyay ay ku dhex jiraan marka waxaan tankiisa baabuurkaas buu ahaa ma xasuusta laakiin lix ilaa iyo toban inuu udhexeeyaa la sheegay waa gartay adi cabdiyare maxaad maqashay intaad maqashay aqoontaada qaraxa saaran iyo baaxadiisa intuu leekaa walaal waa waa maasanta sida uu sheegay macalin sheekhi sildhibaanka marka koowaad waa ka tacsiyeynayna mar labaad dadka dhintay allah naxariiso inta dhaawacantana caafimaad degdega allah siiyo marka intaa ka gudbo weli waxaan isleeyahay waa waa wakti hore in hadda laga hadlo miisaankiisii intuu ahaa laakiin sida la sheegayo gaari waa gaari weyn oo xamuula ilaa dhowr iyo toban anqaab ah qaraxa dee macmal weeye qaraxu oo maaragtay way adag tahay in cabirkiisa la helo laakiin sida hadda la sheegayo wararka hordhacay waxay sheegayaan laba boqol oo kiiba galaan inuu ahaa qaras u dhacay islamarkaasna uu ahaa qarashasi weynaa muqdisho ka dhaca laakiin weli xaqiiqdiisa kolley lama soo saarin baaritaanku waa socda waa gartay axmed macalin fiqi halkeed is dhihi lahayd baabuurkan oo kale markay al-shabaab rabaan inay qarxiyaan halkey kusoo farsameeyaan see usoo gelin karaan magaalada suu kusoo geli karaa magaalada
baabuurkan wuxuu runtii wuxuu ka yimid aan la qiyaasayo baabuur noocan loo soo buuxiyey sidaas maaragtay u dhaansan way adag tahay magaalada gudaheeda maaragtay in lagu habeeyo waayo shaqaalaha uu baahan yahay iyo dhaqdhaqaaqa goobta lagu cabaynayo baabuur noocaasi waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata marka waxaa lagu soo diyaariyaa isleeyahay magaalada muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka shabeellada hoose dhankiisa inuu ka yimid ayaa maaragtay warar kuu badan yihiin waxaa loo badinayaa duleedka muqdisho gaar ahaan degmada afgooye eryadeeda beeraheeda iyo meelahaas in lagu soo diyaarsho cabdiyaar adu maxaad ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaan ku idhahdaa dee goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay ula eegtaan
sidan had gaarigaan sila qaraxda soorasay waa lasoo diyaariyay ahaa haruna welina wararku waa sidaan kuu sheegay waa waxaan moodaha inay hordhacdo ay yaro koodan yihiin laakiin sida aan xogta kale aniga shaksiyahaan aan ku hayo aan helayo gaariga sida uu sheegay xildhibaanku gaariga waxaa lagu soo farsameeyey banaanka magaalada muqdisho duleedka waxaa la sheegaya inuu dadka soo galay dhanka afgooy gaariga isagoo rarama xamuulkiisa shayga sita inuu halkaa kasoo galay banaanka magaalada lagu soo farsameeyey taas sida xildhibaanku sheegay way adag tahay haddaan isleeyahay in wax intaa leegay magaalada gudaheeda lagu farsameeyo wakti intaa leegiyo dadii shaqaale la geliyo marka gaariga banaanka magaalada uu ka yimi sida hadda wararku ay sheegayaan farsamooyinka kusoo gudbo waa farsamooyinkii de horey way kusoo gudbi jireen waxay ubaahan tahay maaragtay baaritaan bay ubaahan tahay laakiin farsamada farsamooyin kala duwan bay adeegsanayaan waxaa soo maray jerboontiyada ciidamada amnigu ay joogaan buu soo maray gaariga waa gartay haddaabad sii wadato adiga cabdiyare masiibadan oo kale markay dhacdo dabcan masiibadii ugu horeysana maaha weerarkii ugu horreeye al-shabaab geysatana maaha inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa ma ka duwan tahay tani kuwii hore dadka soomaalida aragtidooda ma isku soo dhaweyn kartaa
waa su-aal fiican i waxaan sida lagu aaminsan yahay dhacdadana way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore oo soomaalida soo qabsan jirtay sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba ulowka iyo dareenka umada soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore waxaa dareemi kartaa haruunow laba wiil oo yar yara oo aan isleeyahay toban jiro waa ka yaryihiin oo kartoon ilbakusiisa laleeyahay waa ilmihii hooyada dareenkaasi cid kasta oo soomaaliya maanta waxbuu ka bedelay baan isleeyahay sidii hore way ahaan jirtay laakiin su-aashii waxay taagan waxa weeye wax ka bedelka dareenka shucubtaasi galay sidee looga faaidaysan karaa oo loogu rogi karaa maaragtay ficil loogu rogi karaa su-aashaasaa mudan maaragtay in laga hadlo laakiin maanta anigu waxaan aaminsanahay dareenkii ummadda soomaaliyeed waa wuu isbedelay waana isku qulub ummadda nafsideeda ha jirto waa garta axmed macalin fiqi had iyo jeer masiibooyinka soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale dadka way mideeyaan tusaale ahaan haddaynu abaaraha ka tegno dhinaca siyaasadaba aan gallo arrintii hogaamiye kooxeedyadii dad fara badan oo soomaaliya mideysay siba xilligii maxkamaduhu soo bixi jireen arrintani ma midayn kartaa dadka soomaalida miyaysan ahayn arrin muddo soo taxnid maxaan ku idhaha maxay kula tahay walaalla waa mahadsan tahay horta waa arrintani runtii waxay ahayd sida sheegay cabdiyare dee musiibo waxay ahayd qof kastoo soomaali ah iyo qof kastoo bani aadamaba bani aadamnimo ay ku dambaysaba qalbigiisa gelgeshay yacni dad ilaayo hadda dadkoodii ay garan laayihiin oo gubtay oo yaraaday oo duxul noqday oo maaragtay ilaa boqol boqol qofood lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen marka hadda ka hor dalkaas soo maray maaha waxaan isleeyahay way midayn karaan dadka soomaaliyeedna way midaysay ilaayo hadda oo waa kuwaas dhiigga iyo xoolahoodii iyo gurmadkaba wada fidinaya wixii hadda muqdisho ka gaaray kalena ay usoo ducaynayaan oo dibadda jiraaya marka way midayn karaan waxayna ku midayn karaan in hadda dalka dawladda jirta waxa lala macaamilayana waa argagixiso maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay tactigada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadoda maalin kasta bedelaya maalin kastana khasaaruhu ka sii badanayo khasaarihii ka hortay dadka soomaaliyeedna waxaad moodaa hadda inay ka daaleen tacsiyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falaltii ay ku geysanaysay marka waxaan isleeyahay waa arrin lagu midoobi karo waa arrin dawladda soomaaliyeed ayaa ku xiran tahay shacabka u arkay khasaaraha horena wuu arki jiray laakiin in dawladdii mas-uuliyaddu ka saarnayd arrintan amniga soomaaliya inay maantay gogol dib u heshiisiin gogol nabdeed gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waan arkaynay wixii ka dhacay wixii kasoo baxay waa gartay iyo dawladda iyo meesha joogaan waxaan ognahay dad dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxtooyada villa soomaaliya jooga meeshay kala joogaan marka waxaan isleeyahay gogol ayuu fidin karaa madaxweyne farmaajo dadka soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo collaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in dib inta la isugu soo laabto loo sidii loo wajihi lahaa cadowgaan aan cidna u naxariisanayn gobol gaara aan ku ekayn dad gaara aan dilayn oo dhan ummadda soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii laga soo wada horjeesan lahaa waa gartay cabdiyar haddii adi aan kugu soo celiyay su-aashaadii maxay tahay in laga barto sidee buu u bedeli karaa ficilkani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hoggaanka haya soomaalida iyo shacabkaba waa waxaan anigu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa wixii ka dambeeya hogaan iyo indhuu u baahan yahay waxaan aaminsanahay haddaan hodabeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda soomaaliyeed u haysa oo taabanayso aa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan kow inay shacabka dareenka maanta wadagalay ka koone ka koone kuwada jira ay ka faa'iidaystaan oo ficil u bedelaan iyagoo ka bilaabaya siduu xildhibaanku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha weyn ku fadhiyan minor issuega meel layska dhigo ay qayb ka tahay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaanka oo la furo wada xaajo dhab ah waxaan anigu aaminsanahay arrintaani waxay horkacaysaa in soomaaliya meel isku timaado oo ay tiraahdo bal maxaa inoo daran kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumaya soomaaliya haddii baabaado maalin walba xun ay ay baxayso waa qodob qodobka labaadi oo u baahan waxa weeye dawladdu inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi oo anigu aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucdii la dagaalanka argixisada ilaa hadda anugu saan ogahay lama baas kareen waxay u taallaa dawladdu inay qodobadii qaadqaadato ay arrintaani uga fargarayso iyadana waa qodobka labaad oo oo muhiimkaa wey marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynaya harunow in la empower garayo ama la taageero social civil society-ga waxaa la yihahdo arrimaha bulshadu ay qeyb lexaadle ka qaataan isu keenida dil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda soomaaliyeed taas taa muhiima haddii aan laga faa'iidaysan maanta waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiintu guud ahaan aysan ka faa'iidaysan arrintan dhacdada ahi haddee mar kastoo ay riski yimaado ama dhili timaado very opportunities ay lagu mahmaha fursad baa jiri karta marka maanta waa fursadii ay qaadan lahaayeen dawladda iyo mas-uuliin dadka u haya ayna waxna ka bedeli lahayn waayahay su-aal baa ii dhiman labadiina baa idin weydiinayaa axmed macalin fiqi adaan kugu horeynayaa marka ay timaado xaaladda waddanka ugu jirta caqabadda ugu weyni waa amniga dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaan ku idhaahdaa qaabkaa doontaba u dhig laakiin dabacsanaan hay-adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay-adaha amnigu arrintan oo kale oy ka qaban karaan walaale horta haruun amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maarmaan amniga soomaaliyana waan ognahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba marka anigu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka amniga la samayn karaa waxay tahay in dee ciidankaas taagan ilaa iyo baadiya maalin kasta dhimanaya duurka ku jira dee daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan waxaad moodaa mudnaanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta amniga kuraasta iyo amniga dalkuna waa kala duwan yihiin in lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn marka waxaan isleeyahay tayeynta ka sokow ciidamada oo iyo istiqbaalaad iyo sirdoon saxa oo loo baahan yahay dagaalo intaas leeg oo maalin cad oo duhra yani jiradkii magaaladii muqdisho iyo hareeraheediiba soo maray iyadoo ciidamadii joogaan waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga ah shacabka iska daa qof tababarana ayaa baabuur shiraac xiran yahay ayadana xilli rooba xilli roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa oo marka waxaan isleeyahay meesha tababar iyo tayeynta ka sokow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dawladda u shaqeeya isa noqon ciidamo aan maaragtay xuquuqdoodii iyo reerahoodii iyo wixii u baahnayd marka in dhowr bilood ciidamadu aanay mishaar qaadan baa la sheegayay kuwa militariga iyo kuwa kaleba marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad og tahay siduu ugu nugul yahay faxaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan marka ciidanka waa muhiim gaar ahaan sirdoonka sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax ka soo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aada loo xoojiyo halkaasaan anugu dhihi lahayn xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyey oo meelahaas wax lagu soo diyaarinayo joogay waaya cabdi adiga aan kusiiya marka hadalka ugu dambeeya maxay tahay talada aad soo jeedinayso waxaan kama foga xildhibaanka waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigu dawladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan runtii wayna muuqataa muqdishoay ka muuqataa sidaan ognahay falalka argagixiso xariirada qaacida ahaan lama baabi'in karin laakin waa la yarayn karaa dilic waa jira dibaax ay kusoo galeen weeye anu waxaan aaminsanahay marka inay dawladdu qaado tallaabooyinkaan aan sheegi doono soo sheegi doono ay lamber one ka tahay tayeynta sida la sheegayo oo xildhibaanku sheegay tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin ciidanku keliya ma aha inay lacag iyo xuquuq helaan waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyada waxay tahay dee dadku kuma shaqayn karaan waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaanin waxay ku shaqa waxa ka muhiimsan waa wadaniyada in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lamber lamber two wey arrinta labaad ee u baahan dee waa in dho nimankani waxay u baahan yihiin sirdoon waa in marka sirdoonka hay-adaha sirdoonku la dhisaa isla markaasna waa in laga howlgalaa anu saan aaminsanahay muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo wadanka intiisa kale isagoo ay xalal ka taagan tahay gobolada deriska ahi iyagoo al-shabaab gacanta ku hayaan waa mustaxiil ma dhici karto muqdisho inay amni noqoto marka biyuhu meesha godan kusoo ururayo intiisa kusoo gaarin baa layska muuseela laakiin haddaad warta dhex fadhiisatid oad biyaha gudhunaysid macquul maaha inay biyuhu kaa dhamaadaan waxay u baahan tahay in dawladdu ay ka howlgasho gobolada deriska la ah oo aan ognahay in laga soo maleego lagu fakero lagu farsameeyo jibka iyo qaraxyada iyo obereshinada ka dhacaan magaalada muqdisho waxaa kaloo muhiim ah in laysku xiro dhammaan hay-adaha amniga heer gobol iyo heer federaal ay wada shaqayn joogto ah ay yeeshaan oo ay yeeshaan xog isweydaarsi iyo iyo wada howlgal ay intaba ay wada leeyihin arrimahaasi haddaysan imaanin anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jugjug masaada joog bay ahaan doontaa